saakay aroornimadii horeeto anagoo dadka intiisa badan ay salaad tukanayso ama hurido baa nala soo weeraray ciidan baa na soo weeraray tegnika wata baabuur kolley intaan hubo saddex tiri ay ku jirto baabuur tegnika ah iyo gawaari kaleetaa na soo weeraray markaan salaada tukaday ka bacdi ayaan rasaasta ku warhelay iyo saban iyo maarata qoryo waaweyn nalala dhacay khasaare maxaa halkaa ka dhacay khasaare aada iyo aada u ballaaran baa dhacay guryo adigu ilaa labaatan iyo kow guri ah dhulkaa lala sinay waxna guri wixii alaab iyo qalab olaana gudaha ku jirayna waa la guday waxna waa la durlaqaysa waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay wixii kale oo la qaadi waayena dab baa la saaray waa la gubay guryihiina gawaariga wadada gaari waalaadaha wadada laga qabsaday oo gaarigaasaa lagu burburiyey annaga gaari oo laana waa la gubay oo isagana maaragtay rasaas baa laga dhacay kaabiyaasha iyo waxaasaa laga gubayay dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen maaha cidka laba nin baa ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto labadaa nin baa wax geeriya ku dhacay oo annaga dhinaci kale oo idinsoo weeraray maxaa ka dhintay maxaase ka dhaawacmay
hadde qofku markii de weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican qofka dhibki ku dhacday ama laga awood roonaaday waxba ma sheegi kara annaguna waanaba ka awood roonaaday ciidan laga tiro badan buu ahaa oo ilaa boqoleeyo gaaraya toddoba nin baan ahay waxaan ahay sideed nin sideedii nin laba waa dhimatay oo meeshay ku dhimatay lixdii kaleeto ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo adigu aa ka mid tahay oo anigu aan ka mid ahay yaa idin soo weeraray marka ciidan baana soo weeraray baa tiri maxay yihiin ciidanku walaal ciidanku waa ciidan qabiil ciidan qabiil oo macnaha iska wax gardarro ah oo aan maaragtay dee bini aadamka hadda ilaahay wuxuunba isku salladahay waa qurun ilaahay ku lagu salladay oo gaar ahay dawladna ma ahayn jabhad kaleetona may ahayn laakiin waxay ahayn qabiil maxaad ku caddaynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen hadda ciidanka qabiil awil bay dhowr jeer hanjabaadaha hore iyo weerar ka horreeyey oo ay rasaas nagu soo weerareen oo ka horreeyey iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka in baynu jirtay iyo waa iska jireen wax iska cad weeyaan hadda iminka meesha baa ku sugan tahay xaalku waa sidee goobtii baan ku sugnahay maydadkii baa la aasaya oo hadda qabrahoodii la qodaya insha allahu gaday waxa weeye anagana waan joognaa iyo ummad kale ilaahay soo khalqay marka waxa weeyaan waanu ku sugannahay meesha waan ku sugannahay guryihii iyo dhammaantoodna way burbudhay wax allaale wax yaalla ma leh oo wixii hanti ahayd oo leydna waa la guday wix gaadiida oo haddee maaragtay gaarigii hal gaari baa noo olaayo iska ragaha gaarigiina waa la waa la duqaysiiyey rasaas baa gudaha looga dhistay marka sidaas wey wax wax gurmada ma ka hesheen dawladda oo xubno dawladda ka midi ma idiin yimaadeen maamulka puntland maya maya xagga maamulka puntland annagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo noo jirtay oo ma noogu timi ma jirin